degmada qandala caawa waa boqol kiiba boqol dadkeedii baa yimi daacishkii iyo qururkii wixii meesha joogana waanu ka safaynay ma garat dagaal baanu la gallay meesha la yidhaahdo afbashaashin dagaal baanu kula gallay meesha toga la yidhaahdo cogolaheena dagaal baanu kula gallay meel qurur ka sokaysa halkaasna dagaal baanu kula gallay ma garatay waxaanu ka dilnay rag soddona ma garatay haya oo sideed meel ku dhimatay tobanna meel ku dhimatay lixina meel lixina meel ma garatay maydkoodii idinku ma dul istaagteen annagu haa sawiradii baanu wadnaa sawiradii annaga wax beena xaashaa wajuud dee qaar qarada aan lakaba sawirin waa jiraanin laakiin inta badan macluumaadkii sawiradii waa wadnaa ma garatay saraakiil maanta hadlay waxay sheegeen inay soddon dileen soddon iyo shan dhaawacana ay jidho arrintaasi xaqiiqdeeda mid runta soddon soddon weeye soddon iyo shan dhaawacina waa jiraan annagu waxa weeye meeshu qar bay ahayd sa qarka la yaqaan baana ku jiray qarka la yaqaan oo qarka meesha ku dhashay oo meel kastoo ay galaan ugu galaya ayaa ku jiray khayaamo nimankaana niman tababar qabama ma ahaba maba ahaba nimanka horaa la dagaalami jirao lamid maaha ma garata haddaad fiirisid awoodka cidda aada la diridheen ee intee la ekayd awooddu nimanku niman hadda umaamuba ayay ahaayeen waxa ku jira oo aanu ka helnay baasabooro meeshii saldhigyadaan ka qabanay saddex gaari waa ka qabanay waxaanu ka helnay baasabooro suudan ethoobiyan bidaaqado kale oo shisheeye dhammaana saxaafaddaan usoo bandhigaynaa ma garata waayahay maydadka iyo cidda dhimatay aada aragteen ma jiraa cid deegaanka ah oo la maya gatay maya hal qof oo deegaanka ah hal qof oo deegaanka ah oo la garanayo kuma jirno waayahay ma- ee, maxaad kaloo aada ilaa sideeda oo aanaan u tegin ilaa tobana anu nimankaa ma caddayn karo tobankaas anagu aanaan arag laakiin oo ciidankii dagaal ciidan baa la dagaalamay laakiin inta kale qof degaana oo ku jira ma jiro xaggee baad ku qiyaasteen inay dadkaasi ka soo jeedaan ma soomaaliba ma ajaanib baa ku jidha dadku gobolay kala soomaali weeye soomaali weeye baydhabay u badan yihiin xamar baa ku jira waxaa ku jira xudur waxaa ku jira jiilka shanaad baa ku jira ankee oo qaar ka soo jeeda ma garatay macnaha waagar moobilada ay wataana waa hormuud badanaaba ma garatay waagar
dee waxaan nimankaas dabkaasaa ku dhacay annaguna wadda dheer baan soo maray oo shan boqol iyo xoogaa kilomitira dhulka badda iyo cirka iyo dhulka badda iyo waa kaga nimi dhulkaba Eh, hata wa- yeeshee waayahay ciidanka ciidanka anafeeyey waa ciidanka dhulka soo maray waayahay meelo yaryar bay ku leexdeen wixii sahay ay haysteen alaab waayahay sidaas wixii taliya soo- waayahay taliya ma jiraan in ciidamo shisheeye ay dhinaca eh, cirka ay idinka caawiyeen annagu wax shisheeyaha oo na caawiyaa ma jiraanin annaga ciidan b s f la yidhaahdo oo ciidanka dawladda puntland ayaa nala socday shisheeye kale oo annagu aanu naqaan oo aanu aragin ma jirto ma jirto puntlandna waa la yaqaan weliga bisay u guulaysan jirnay dadka qurunka ah oo qaacidada ah isaga ugu guulaysan jirnay waa la yaqaanaa dagaalkana waxa weeye horey baa dagaalla loola galay markhaanti baana soomaali ka tahay dadweynahabana waxaan leeyahay ku kalsoonaada ciidankiina wax annaga caawimo ah oo caalamku midha xamriibay caawiyaana annaga caalamku wuxuu u caawiyaa ma Waay- jiraan waayahay annagu haatan annagaa isku filan puntlandna ha la ogaado inaanay inaanay puntland cayaar lagu joogi karin qandaan lagu qabsan karin meel kale lagu hibisi karin eh, waxaa la sheegayaa wararku sheegayaan in eh, ma- meesha aad ka timaadeen ay idin dabamareen oo dhinaca magaalada boosaaso ay wax ka jiraan ma jiraan nimankaa cararkoodii iyo balambalkoodii iyo hoogoodii wax ka jiraan ma jiraan waxaanu ku kalsoonnahay dalka dalka dadka iyaga meesha degan hadda wixii baxsaday iyo dhaawaca isjiidanayay meel kasta ay ku sugan yihiin annagu hadda waa naqaanaa ma garat waayahay magaalada eh, qandala haddaynu ugu soo laabano eh, waxaa la sheegayaa in ay miinooyin iyo wa- al- aaladaha qarxa ay uga tageen magaalada arrimahaasi ka warrama may may ragaana waa baaray waa eegnay meel kasta jidka saddex jeer bay miino noo dhigeen saddexdii meeloodna waa ka saaray labadii miinasta waa ka dilnay laba meelood waa ay dhigeen labadii miinastada sawirkoodii waa haynaa waa ka dilnay ma garat waayahay haddaad sawir guud ka bixisid magaalada oo maanta aad qabsateen dhinaceebay u baxeen eh, eh, ciidankii maamulayay qandala ee muddada afartanka beri ku dhow nimankaasi meesha aan kula dagaalanay kama sokeeyaanin meesha aan kula dagaalanay saddex gaari ay haysteen gacantaan ku haynaa shidaalkoodii saldhigoodii sawiradoodii laabtoobadii waa qaadan waayeen sabti ugu jirnay gacantaana ku haynaa waa caankaasi waana arki doontaa waa arki doontaan midyaa ka arki doontaan waxaan malayn mayno inay is-urursi dambe gelayaan laakiin meelna looga harimayo meel kasta oo a- a- ay tagaanna annaga cid baa noo joogta waayo dadka iyagaa ku kalsoon nahay dadku waa la fahmay nimankaasi waxay yihiin meel kasta oo ay marayaan dhulku waa dhul xiji xijiyaa laga gurtaa xijiyada ayaa meel kasta qof baa jooga ama dad baa shacab baa jooga waana la soo warramaya waana ka warramaynaa meel kasta jiraan waa yar tahay meel kastana naqaaqooda waa la soconaa waayahay ugu dambayntii dadkii ka barakacay degmada qandale ee gobolka bari ayagu xaggee ku sugan yihiin mase kusoo laabteen degmada caawa aad joogta hal qof ugumaana inan hal qof bisado wareeray oo biyalaani ku dhacday iyo cunaxubo oo markay la arkeen lagu soo orday dee inkaar bay geysteen waa niman inkaaran xawayaan iyo dad iyo dad masaakiin oo qaxay iyo waxay geysteen wax lala yaabay weeye ma garat dadkii anagu dee galabtaan meesha qarsanay sakiin waxaan u dirayaa qandala waa xor ciidankiiniba dad dadweynihii qandala ka qaxay waxaan ka codsanaynaa dadka ama dantooda ku jirtaa inay magaaladooda yimaadaan magaaladooda inay yimaadaan cadowna ayaan uga biqin oo aan gacanta ku hayno qofna aanaan ugu tegin weliba